jaraa'id qabanay marka ilaa shalaytoo le waxaa jiray inay maarata markii lasoo jebiyey ay usoo jabeen maaragtay dhinaceenna oo maarata deegaanada galmudug ay soo aadeen saakana ciidamada galmudug iyo ayaga ayaa wax isku heleen maaragtay deegaanka tawfiiq tuulooyin u dhow oo maaragtay dhinaca bariga mudug ah halkaas oo runtii maaragtay aan ku jebinay cadowga aana ka dilnay tiro maaragtay muxuu ahaa ciidamo ah ciidamadooda aan ka dhaawacnay qaar badan oo ka mid ah firxadkooda aan kasoo qabanay maxaabiis ilaa dhowr iyo toban gaarayso maxaabiistaasna mardhow insha allah la keeni doono magaalada gaalkacyo runtii saa la socotaanba dagaalka al-shabaab waa dagaal iska caalami ah oo maaragtay ummadda dhan soomaaliyeed iyo caalamka o dhanba ay ku qasban yihiin inay ka qayb qaataan marka waxaan maaragtay ugu baaqaynaa dhammaan shacabweynaha reer galmudug inay maaragtay arrintaas u diyaargaroobaan oo dagaalkaas maaragtay ka qayb qaataan dhinaca kale oo xardheerana waxay ka wadaan dhaqdhaqaaq oo maaragtay aagga caad iyo halkaas ayadana runtii waa u diyaar garoobeynaa waxaana maaragtay rajeyneynaa in dhinacaasna maaragtay uga guulaysan doona hadduu ilaaha yidhaahdo runtii haddaan nahay galmudug ciidamadeeda shacabkeeda madaxdeeda dhammaanteen waxaan diyaar u nahay maaragtay sidii aan ula dagaalami lahayn cadow aan nagu soo duulay aanan gacan maaragtay ugu qaban lahayn waxaanan ka codsanaynaa beesha caalamka in maaragtay si deg dega ayadana qeybteeda maaragtay uga qaadato dadweynaha reer galmudugna waxaan ka codsanaynaa inay ciidamadooda garab istaagaan sababto ah waa shay muhiima in ciidamadii maaragtay la gacan qabto oo ciidamadii maaragtay la garab galo haddii wax soo dhaawacmaan haddii maaragtay muxuu ahaa ay wax gaaraan in maaragtay la garab istaagana waa shay muhiima niyadda loo dhiso insha allah annagana waxaan rajeyneynaa in maaragtay arrimahaas aan sida ugu dhaqsaha badan ka maamul ahaan maaragtay aan diyaar ugu nahay inaan ka qayb qaadano runtii ciidamada soomaaliyeedna meel walba ay joogaan
galmudug awood ay shabaab isaga celiso ma leedahay ciidamada ka dagaalamayna deegaanada ka tirsan bariga gobolka mudugsa ma waxaa jira ciidamada aan galmudug hayno dagaalkaas ka qayb qaadanaya oo ka socda dagaalka
runtii saa la socotaba galmudug awood waa leedahay ee dagaalka uga qayb qaadato ama isaga dhiciso horeyna maaragtay shabaab waa isku dagaalnay saa la socotaana deegaano badan oo bariga ka tirsan horey maaragtay camaare iyo aagaas oo dhan iyo meelo lamid ah aan ku dagaalnay celuuri waana ka xoreynay cali cabdi saa la socotaan runtiina haddana waxaan rajeyneynaa inaa aagaas oo dhan iyo meelaha lamidkaa aan ka xoreyn doono sida kalena maaragtay muxuu ahaa saa la socotaanba ciidamada galmudug dagaalka waa ku jiraan si fiican ay ugu jiraan ciidamada nisa ayaa iyagana maaragtay qeyb ka ah runtii waxaan rajeyneynaa in si fiican arrimahaas oo dhan ugu guulaysa